أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa sideedda subaxnimo axad oo ay taariikhdu ku beegan tahay sideed iyo tobanka bisha dulqacida sanadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada wararkeena saakay kuwooda ugu waaweyn faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu soo gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud askarta ebinaha oo kasoo goostay maamulka ashahaada la dirirka haisku magacaabay jubbaland ayaa isu soo dhiibay wilaayada jubbada hoose munaasabad lagu daafurayey sanad dugsiyeedka waxbarashada macadka qurduba ayaa ka dhacday deegaanka show ee wilaayada hiiraan ciidamada mujaahidiinta alqaacida ayaa weerar khasaare lagu soo gaarsiiyey cadowga allah ka fuliyey dalka neejar wilaayada jubbada dhexe ayaa dib u howlgelisay iskuulkii suldaan cabbaas kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaas nadwo diini ah oo ay ka faa'iidaysteen bulshada ku dhaqan degmada ceelcadde ee wilaayada gedo ayaa lagu qabtay masjidka jaamica ee degmadaas sidoo kale wararkeena saakay waxayd ku maqli doontaan maqaal ciwaankiisu yahay ducadaydii ceelbuur iyo cagmarintii cows weyne intaas waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii wararkeena kuwooda ugu waaweynaa haatanna u diyaar garooba warkii dunida oo dhammaystiran faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu soo gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen xaaris cabdulqaadir waxay ahaayeen dagaalo culus oo khasaare dhimasho iyo dhaawac leh iyo sidoo kale mid maadibo lagu gaarsiiyey murtadiinta kaasoo ciidamada mujaahidiintu ay cadowgaas kula beegsadeen dowladka masagawa ee wilaayada galgaduud tafaasiil dheeraad ee laga helaya dagaaladaasi lagu jibiyey maleeshiyaadka ridada ee shalay galab ka dhacay deegaanka mareega suuley ee dhacda dowlaadka masagawa waxaana laba fadiga lagu dilay lix askari oo murtadiin ah halka laga soo qanimaystay maleeshiyaadkaasi shan qor ay wateen sidoo kale mujaahidiintu waxaay weerarkaas ku dhaawaceen saddex askari oo murtadiin ah isla wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya waxaa mujaahidiintu weerarka miinaha ay u dhigeen maalintii shalay maleeshiyaad murtadiina oo ku socdaali inta udhexaysa degmada ceeldheer iyo deegaanka masagawa weerarkaas waxaa lagu dilay hal askari oo murtad ah oo lagu magacaabi jiray yaasiin xasan feeley iyadoona mujaahidiintu ay kasoo qanimaysteen qor iyo boosh uu watay weerarkan ayaa qayb ka noqonaya howlgallada kala duwan ee mujaahidiintu ku ogaarsanayaan murtadiinta dabadlifka u ah askarta siliibiyiinta ah iyo dowladaha reer galbeedka ee dalka kusoo duulay shukran akhoona xaarid askarta ebiina oo kasoo goostay maamulka ashaada la dirirka ah ee isku magacaabay jubbaland ayaa isu soo dhiibay wilaayada jubbada hoose walaalkan bashiir muxuudiin abu ayman ayaa faahfaahinta warkaas inoo sii ambaqaadaya labadan askari toobadkeenayaasha ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada ah ee isku magacaabay jubbaland islamarkaana watay hubkii ay kula dagaalamayeen shareecada islaamka saacadihii lasoo dhaafay waxa uu maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose uu ku soo bandhigay deegaanka kaamjiroon ee dhaca duleedka magaalada kismaayo taa'ibka koowaad ayaa lagu magacaabaa maxamed bishaar cabdisamed wuxuu muddo ku dhow laba sano ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan deegaanka janaac cabdalle ama birta dheer ee duleedka kismaayo markii towxiidka loo qabtay kadib idaacadda islaamiga andalus ayaa warays la yeeratay maxamed bishaar wuxuu isdultaag ku sameeyey dagaalkii weynaa ee deegaankaasi ka dhacay kaas oo uu goobjoog ka ahaa waa ka cararay laakiin haddee baabuurta meesha m ay taali baan ogaa ciidanka tankiisaan ogaa wax badan baan meesha aan aan dareemayaa haddee kolley waxba kama qarsoono wixii ka dhacayna waa ka dhaceen baabuurta meesha waa la qaatay ciidanka tayadiisii iyo maxaan ku daa intay joogtay tankiisi iyo baabuur signika intay taallay walaacida walaa xisaabanay ahayd ciidankan wax la tirkoobi kara ma ahayn hadde awoodda ilaah baa iskale waxaa waaye amarka ilaahay xaq un baa shaqaynaya wax kaleeto shaqaynaya male taa'ibka labaad oo lagu magacaabo aadan cabdulqaadir idriis waxa uu muddo siddeed sano ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada maamulka ashaadala diriirka ah ee isku magacaabay jubbaland kuwooda hadda ku sugan deegaanka cabdalla biroole ee duleedka magaalada kismaayo wuxuu si gaar uu kaga hadlay toobadkeenahan xaaladda cabsida ee maleeshiyaadka ku haysata deegaanadaasi wallaahi niow meesha maxaa aad aad baa loo cabsani baabenka aad baa loo cabsana roonta anagaa noola soo diri tuulada korkeeda baabenka reebigolo waan joogayna meeshaan subaxdeedan aan xarrifka aan ugu soo noqonayna marka maxaa waaye anateeda kalena waxaan joogay isgoysaha meesha dhahayeen yaqraar maalintii waan joogayna habeenkiina waan ka dhumanayna ugu dambeyn labadan askari toobad keenayaasha ah ee isku soo dhiibay maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa ka hadlay sida sharafta leh ee loo soo dhoweeyey iyagoo ugu dambeyn baaq toobadkeenha u diray askartii ay kaga soo tageen safka gaalada waxaan la imaaday qori aa ka ah iyo booshkiisa yaan la yimid oo kuuriyaan ah ee marka arrintaasaa la yimaada waa lii lacageeyey walaayada islaamka xer allaha siiyo waa i soo dhaweeyeen aniga oo qoriga bernaad ah xarigaha aan la imaaday islaamka walaayada ayla wareegtay waa lii lacageeyey si fiicana wanaagsan aligu soo dhibeeyey wax dhibaato ama qabo oo caafimaad qabaa meeshayaan joogaa kaajiroon waxaan u jeedin lahaa ee horta qofka balo aadanka ilaahay baa abuurtay dembigana shaydaankana waa nala xiriiraa ee maxaan ku lehay samaantana waa nala xiriirtaa saacad saacad waa qalbigeenna waa daqiiqad sikan qofka cajirda wareegeysa waa maskaxdiisa ilaahay ha soo hanuuniye ilaahay meeshay ku jiraan waxaan dhihi lahaa ilaahay ha usoo noqdeen ha ka soo noqdaan mideeda kaleeta bal ha ku fekeraan horta waxay ka shaqaynayaan ee ujeed ahaan qofka wuxuu ku dhimanaya iyo waxay kaleeta hadaf ahaan inay ka fiiriyaan oy dib ay u xisaabtamaan intaasaan ku wacdigelin lahaa habti birool waxaan ugu baaqayaa inaa xag ilaahay ay soo bakeenaan islaamka ay soo dhiibaan waxaan uqirayaa nin kastoo hadda oo askari oo difaaca ku jiro oo ribada ah in walaayada islaamka ay soo dhiibaan anigo jin ilaahay ay u dhintaan faryahoodana ay la imaadaan oo loo lacageeya bishan dulqacda keliya waxaa deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose soo gaaray saddex iyo toban askari toobad keenayaalaha oo ka soo baxay safka ridada jubbaland kuwaasoo maanta qayb ka ah muslimiinta ku nool wilaayada shukran akhuuna bashiir munaasabad lagu daahfurayay sanad dugsiyeedka waxbarashada macadka qurduba ayaa ka dhacday deegaanka show ee wilaayada hiiraan walaalkeen yaasir maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya munaasabada ayaa lagu daahfurayay sanad dugsiyeedka waxbarashada sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ilaa kun afar boqol afartan iyo lix ee macadka qurduba faraciisa deegaanka show waxaana munaasabada kasoo qayb galay culimo mas-uuliyiin nabadoonno waalidiin iyo marti sharaf kale ugu horeyntii ardayda macadka qurduba faraciisa deegaanka show ayaa goobta munaasabada kusoo bandhigay bandhig cilmiyeed heer sare ah علمنا العلم نورا وأن الجهل ذلا إن العالم يمشي على صراط مستقيم والجاهل يمشي حيرانا قال تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه هدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم إضافة إلى كون العلم واجبا على كل مسلم ومسلمة له فضل عظيم بسم الله مقع الله ينكو بلاونيا الله سو الرحمن نحريس قود هاند نحريستا الرحيم الله سو نحريس قار هاند نحريستا والسماء سمد بانكو دارتي سمد سودات البروج ودوينك وصاحبك أهيت واليوم مالي بانكو دارتي maalinkaas almawcuudi layabu ahay washaahidin mid marqaati kacay ayaan ku dhaartay wamashhuudin mid lagu marqaati kacay ayaan ku dhaartay can abi hurayrata radia allahu canhu can innabiyi sala allahu calayhi wasalam qaal man nafasa can mu'minin kurbatan min kurabi addunya nafasa allahu canhu kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama waman yasara calaa mucsirin yasara allahu calayhi fi addunya waalaakhira ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ما هي الزكاة لغة وشرعا الزكاة لغة النماء والزيادة وشرعا مقدار مال مخصوصة لضائفة مخصوصة في زمن مخصوصة شيخ أحمد ديري أو كمدها علماء ولايات كإسلامية iyo nabadoon macalim yuusuf oo ah guddoomiyaha golaha noqobada wilaayada hiiraan ayaa goobta kelimado qayimah ka jeediyey iyagoona si gaar ah ula dardaarmay maamulka macalimiinta iyo ardayda macadka qurduba faraciisa deegaanka show waxaan wada ognahay kuliyaad sita waxaa u horeeya xifdudiin xifdudiinka waxaa kow ka ah in dadkii muslimiintaha wax la baro oo la isu taago oo waalidiinta iyo macalimiinta iyo umarada iyo dhammaantood iyo culimmada iyo nuqabada isagoo la kala hadhin in la isu taago taasina waxay muujinaysaa dadaalka la sameeyey ayay ku tusinaysaa waxaana laga rabaa marka inaan horu sii wadno annaga gaaladu waxayna dhihi jirtay iyo kuwa u shaqeeya oo wadaadda sheeganaya qoriga dhig oo qalinka qaado maanta waxaa taagan qoriga qaado oo qalinkana hayso labadaba maxaa yeelay qorigu waa qalinkaas wixii lagu dhigayo wixii lagu difaacayo weeyaane nin walba oo halkan xafladan jooga ilmaha iyo waxay soo bandhigeen maasha allahu hadhaha maktabka tacliimta iyo waaligaba waxaan leenahay shaqada aad noo bilowdeen oo aan dhadhaminay haddaan nahay waalidiin waxaan diyaar u nahay maalkeena inaan ku bixinno owlaaddeennana inaan keenno mid markii uu ka weynaada kan labaadna aan keenno idinkuna inaad noo daa'imtaan ilaahay subxaana wa tacaala ha idinkugu ilhaamiyo haddaan waalidiin aan nahay waxaan nahay garbihiinna machadka qurduba ayaa ah macad leh waxbarasho tayo sare ah isagoona sanad waliba soo saara arday leh aqoon diineed oo wanaagsan wuxuuna macadkani faracyo kala duwan ku leeyahay wilaayaadkii islaamiga ah ee dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya shukran akhoona yaasir ciidamada mujaahidiinta alqaacida ayaa weerarka saare lagu soo gaarsiiyey cadowga allah ka fuliyay dalka neejar walaalkeen nuur cali warsame abuushayba ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya wararka ka imaanaya mandiqada saxraha iyo saaxilka afrika ayaa ku waramaya in mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ay fuliyeen weerar dheliyey khasaare lixaad leh kaasoo lala beegsaday askarta riddada ah ee xukuumadda niger weerarkan oo ahaa mid cagmarin ah ayaa waxay mujaahidiintu ku qaadeen xero askarta xukuumadda niger ku leeyihiin deegaanka buuni ee dhaca mandiqada tallaaberi ee gudaha dalkaasi dagaal xoogan oo in muddaha socday kadib ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa u suuro gashay inay si buuxda ula wareegaan xerada war ka soo baxay jamaacada ayaa lagu sheegay in weerarkan xoogan lagu dilay ugu yaraan afartan iyo kow askari oo ka tirsan dowladda riddada ee niger kuwaasoo qayb ka ahaa ciidankii ku sugnaa xerada marka laga yimaado askarta lagu laayay weerarkaasi waxaa sidoo kale ciidamada mujaahidiinta nolosha ku qabteen ilaa iyo lix askari oo ka tirsan xukuumadda waxaa intaasi dheer oo weerarkani lagu furtay ugu yaraan sagaal gaari oo ah kuwa dagaalka kuwaasoo xerada u yiilay askarta la weeraray ilaa iyo toban gaari oo ah kuwa loo yaqaano cabdibilaha iyo shan kale oo ah kuwa gaashaaman ayaa lagu gubay weerarka xoogan ee ay mujaahidiintu jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ka fuliyeen dalka niger hub iyo saanado ciidan oo noocyo kala duwan leh ayaa sidoo kale u gacan galay ciidamada mujaahidiinta waxaana ka mid ah konton qori oo ak afartan toddoba ah lix r b g ah toddoba madaafiicda goobta ah iyo hub kale oo casri ah sidoo kale waxay mujaahidiintu weerarkan ku soo furteen boqol labaatan iyo laba sanduuq oo rasaas ah iyo agabyo kale oo militari sawiro ay baahisay mu'asasada azzallaaq ah oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa lagu soo bandhigay gaadiidka iyo hubka ay mujaahidiintu ku soo furteen weerarka muuqaal lagu baahiyey baraha internetka ayaa isna muujinayey lixda askari ee lagu soo qabtay weerarka iyo gaadiidka ay mujaahidiintu kusoo furteen waa weerarkii ugu xooganaa ee ay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin muddooyinkan ka fuliyaan gudaha dalka niger weerarkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo weeraro dhacay toddobaadyadii lasoo dhaafay ay mujaahidiinta alqaacida ee galbeedka qaaradda afrika ku dileen in ka badan boqol askari oo ka tirsan xukuumadda burkina faso shukran akhuuna abushayba wilaayada jubbada dhexe ayaa dib u howlgelisay iskuulkii suldaan cabaas kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaas walaalkan cusmaan dhuubow ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya munaasabadda oo ahayd mid mar kale dib loogu furayey iskuulka hoose iyo dhexe ee suldaan cabaas ayaa lagu qabtay dhismaha xarunta iyadoona furitaankiisu ay kasoo qayb galeen ku dhowaad laba boqol oo arday ah oo ka koobnaa wiilil iyo gabdho waalidiin maamulka macalimiinta madarasada suldaan cabaas mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo waxgaradka muddadii ay socotay munaasabadda qaar ka mid ardayda ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed هذه المدرسة مدرسة سلطان عباس الابتدائية والإعدادية لأبناء قبيلة جريروين لإخراجهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم ونقول لكم جزاكم الله خيرا عنا وعن المسلمين جميعا ونقول لكم جميعا واصلوا جهدكم في خدمة الدين والأمة ومساعدتنا وتوفير حاجاتنا حتى نكمل دراستنا ونشارك الجهاد ونقف معكم في ساحات النزال ومعامع القتال maamulaha madarasada suldaan cabaas ee mar kale dib loo furay ayaa isagana ka waramay maadooyinka ay caruurta ku bartaan madarasada madarasada marka waxaa lagu daraaseeyaa manhajkii xarakada ay soo dejiyeen ilaa waxaa ka baxda sagaal maado maadada tawxiidka xadiidka fiqiga luqatulcarabiya taariikhda islaamiga juquraafiga xisaabta culuumka iyo soomaaliga waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish ayaa dhankiisa ardayda iyo waalidiinta kula dardaarmay in ay sii xoojiyaan masiirada waxbarashada waxaad tihin carruur yaryar oo maanta soo barbaaraysa waxaad baranaysaan ilaahay kitaabkiisa waxaad soo bandhigteen culuumtii sharciga ee aad barateen farxad fara badan iyoaad quluubteenna geliseen ilaahay subxaana wa tacaala waxaan idiin weydiinaynaa sida maanta aad farxadda noo geliseen ilaahay inuu ina tusiyo indhaheena ku qaboojiyo idinkoo culamo ahoo masaajidda fadhiyo xalaqaadka wax ka akrinayo ummadda muslimiinta hogaaminaya labadaa boqol hadday culumta sharciga xambaaraan kuwa kale macaahidda kale ku jiran ay xambaaraan maxay noqonaysaa beeshu marka jiilkaana markay macadkan ka qalijibiyaan jiil kale lagu soo xareeya haddana kuwa markay qalijibiyaan kuwo kale lagu soo xareeya shan sano toban sano kabacdi beeshaan maxay noqonaysaa culamadeedii iyo caamadeedii inay noqoto culammadu inay badnaato suldaan cabdiraxmaan oo ah suldaanka beesha jiriirweyne ayaa xusay inay ku dadaali doonaan sidii ay ubadkooda ugu horumarin lahaayeen barashada cilmiga sharciga insha allahu tacaala waxbarashada wiilasha keli ma ah ee gabdhahana la baahan yahay dadka marka muslimiinta guud ahaan waxbarashadaas in culayska la saaro iyo macnaha fare khaasatan beelaha jareerweyne in waxbarashada ihtimaam wiil la siiyo kitaabkii ilaahay la barado sunnadii rasuulka la barado difaacje macnaha garab istaagshe barashadie kulli marka naf iyo maalka biyo madarasadan oo ka mid ah madaariista ka furan wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa waxa ay gaar u tahay beesha jareerweyne waxaana loogu magac daray suldaankii hore ee beesha oo diyaaradaha maraykanku ay ku duqeeyeen inta u dhexaysa degmooyinka jamaam iyo kamsuume xilligii uu trambe majarah u hayay dowladda caanka ku ah dulmiga dadka muslimiinta ah ee maraykanka shukran akhuuna dhuubow nadwo diini ah oo ay ka faa'iidaysteen bulshada ku dhaqan degmada ceelcadde ee wilaayada gedo ayaa lagu qabtay masjidka jaamica ee degmadaas faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen casaam carafaad nadwadan diiniga oo ka dhacday masjidka jaamica ee degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ee gedo ayaa waxaa si weyn uga faa'iidaystay bulshada ku dhaqan degmadaas sheekh cabdiwaaxid isxaaq muudey iyo sheekh maxamed bishaar ayaa nadwada bixinayay waxayna ka koobneyd mawaadiic kale ah sida qaswatul fikriga ee ah duulaan maskaxeedka gaalada nagu soo qaaday saddex arrimood baan kula dardaarmaya dadka muslimiinta midda koowaad waxa wooye seedaba gaalo iyo mabaadada qori qiiqi maxaa la yidhi hore qori qiiqi maxaa la yidhi war isla tuur waxaan ugu baahanay lama arka woy aqoon baanan ka rabin dhaqaalaanan ka rabin kaarwaji baan ka rabin sulsaal baan ka rabin waxba kama rabo waxaan ka rabno male midda labaad waa inaan annagu fahanna oon iska dhaadhicinna inaan isku filanna oon istacaawuni karno oo keenna baahan aan garab qaban karno oon wax isbari karno oon caskari samaysan karno waxa weeye iktifaa daati inaan isku fillaan karno inaan iska dhaadhicinno taana waa qodoba qodobka saddexaad haddee waxa uu waxa laisku hayo waa mabda qofka mabdiisa inuu ku adkaado diintiisa barto difaacdo ilaa ayaga waxa weye mabda bay leeyihiin kooday ku adag yihiin inay ku dhintaan bay rabaan annaguna waa inaan hee mabda'en inaan ku adkaanno ninku mabda baan isku haynaa waa ka maxaa keenay marka inaan annagu tanaasulno war ma ayagaa meeshooda ka soo tagay mase annagaa ka tagin aan isweydiinna horta wixii annagu aan aaminsanay ma annagaa ka tagin mase ayagaa ka tagin annagaa ka tagin waxaan aaminsanay waxaan ku dagaalamayna hadday diin ahayd hadday waddan hadday ahayd annagaa ka tagnin baa ayaga laakiin halkoodii bay taagan yihiin
ummaddu hadday taariikhdeedu garani oy siiradeeda galani oo waxay soo ahan jirtay garanayso lama beddeli karo marka ummadda taariikhdeedii iyada in la kala dhex galo oo la hilmaansiiyo waa hadaf asaasi lidaasaa darteed baa siirada nebiga calayhi salaatu wassalaam iyo taariikhu alkhulafaa alraashidiin iyo maartay maxaan ku raha jihaadkii xataa qarnul ifriqiya dadkii soo jihaadi jiray khadka laga saara waa la tirtira markay ugu ron yihiinoo sayid maxamed cabdullaahi soo xaadaan wadaadkii waalnaa wadaadkii waalnaa halgankiisaa la yidhaahdaa jihaad laguma magacaabo wanaaggii iyo khayrkii uu qabtay oo ummaddan tansiirkii ku socday uu dib u dhigay lama sheego wadaadkii waalnaa baa la yidhaahdaa sida la garanayana taariikhda geeskan africa duulaanka markuu nagu bilowday ma dhoween nimankii griiga ahaa bortuqiiskii maaragtay maxaan ku rahdaa reer yurub oo kala ilaa axbaashtan dagaalka maaragtay maxaan ku rahda ma dhoweyn intaa wixiina badbaadinayay oo aan maaragtay maxaan ku rahaa cadowga iyaga isaga dafcinaynay taariikhda iyada aan garanaynay diineed oo aan ku halgamaynay iyo diinta iyadaan difaacanaynay bay ahayd maalintii taariikhdii ayada ahayd nalaga bedelay oo s w l taariikhda ay soo gashay oo meeshii laga tirtiray taariikhda islaamka ahayd baan bedelannay oo taqyiirna lagu sameeyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee gedo ayaa ahmiyad gaara siinaya sare u qaadida heerka waxbarashada bulshada ku dhaqan degmooyinka deegaanada wilaayada shukran akhoona cazaam ugu dambeyntiina dhegeystayaal kusoo dhowaada maqaal ciwaankiisu yahay ducadeydii ceylbuur iyo cagmarintii coos weyne mar kale iyo walaalkeen bashiir abu ayman ayaa inoo haya maqaalkan waxaa cinwaan looga dhigay ducadeedii ceelbuur iyo cagmarintii coosweyne wuxuuna ku bilaabanayaa maqaalka jawigu wuxuu ahaa maalmo aad u kulul dhacdooyinkuna si xawli ah ayay isku bedbedelayeen waxay ii ahayd maalmihii iigu adkaa noloshayda inta aan soo garaadsaday waxaan ahay qof muslim soomaali ah oo ku nool dalka dibaddiisa jecel guusha iyo wanaagga shacabka soomaaliyeed aad u necab shisheeyaha dalkayga iyo dadkayga ku soo duulay si dhow ayaan ula socdaa dhacdooyinka ka taagan dalkayga hooyo gaar ahaan waxaan ku xidhannahay warbaahinta qeybaheeda kala duwan qisadan oo laga yaabo in dad badan oo sideeda oo kale ay qabsatay ayaan doonayaa inaan halkan idinkula wadaago maadaama ay tahay wax dhacay badanaa insaanku inuu ka sheekeeyo wixii uu la kulmo faafintoodana dabo ama munaasib ayuu u arkaa duulaankii uu isbahaysiga shisheeye ku qaaday wilaayaadka islaamiga ah ee dhaca bartamaha soomaaliya haddii aan si kale u idhaahdana duulaankii beesha caalamka iyo dowladda soomaaliya ay al-shabaab ku qaadeen ayaan si dhow ula socday sababtoo ah duulaankaas ayaa ahaa mid masiiri ah anigu waxaan aad u taageersanahay guulaha muslimiinta gaar ahaan ragga halgamaya ee mujaahidiinta laga yaabe inaad adiga u taqaan ururka al-shabaab biyodhaca warkaygu qisooyin dhowr ah oo i qabsaday laba ka mid ah markii dagaalku uu hal sano jirsaday ayay ciidamada isbahaysanaya ay u soo jihaysteen ceelbuur iyo galhareeri xasan gurguurtana seeriga qabsashada magaalooyinkan ayuu ka yeeriyey dhuusamareeb anniga oo masaafo kumanaan kilomitir ah ka fog magaalooyinkaas loo bira tumanayey ayaan qaaday dareen islaamnimo waxayna maalmahaas ii ahaayeen maalmo ku adag nolosheeda abid aad baan uga murugoonayay qabsashada labadan magaalo annigoo ku kalsoon libaaxyada cadowgaas hortaagan haddana niyad ahaan welwelbaas baa i hayay oo aanan ilaa i hadda qiyaasi karin deegaan ahaan kama soo jeedo magaalooyinkan weligay ma tegin maqalkooda unbaan qabay xitaa qof ka soo jeeda ma aqaan laakiin waxaan ka walaacsanaa haddii magaalooyinkan la qabsado in kufriga uu sheegan karo libin uu ku boola xoofteeyo ama uu ka sameeyo macawisley ardaal ah maalin khamiisah ayaan warbaahinta cadowga ku arkay sawirada maleeshiyaadkii iyo gaaladii wada socota oo ceelbuur ku dhow habeenkii jimcaha soo gelaysay waan iska seexday weliba cishaha kadib goor hore ayaan sii hurday tabarna uma hayn inaan raacraaco baraha bulshada iyo xitaa mareegaha islaamiga ah oo ah isha keliya ee aan wararka ka qaato kuna qalbi qabowsado mar walba waxaan rumaysnaa in guusha ay mujaahidiintu leeyihiin si walbana oo gaalada dhulal cusub ay u qabsato shayddaanka ayaan iska naaray niyadda ayaan khayr u sheegay dhulka aan ku noolahay waa dhul cadow waxa keliya ee aan la sheekaysto waa musxafka qur-aanka moobilkayga oo aan ka dhegaysto muxaadaraadka qur-aanka kariimka nusuusta diiniga ahna ka baarto galabkii jimcaha ee ku beegneed shan iyo labaatankii ogosto laba kun saddex iyo labaatan waxaa warbaahinta dhan qabsaday in gaaladu qabsadeen ceelbuur markaan qabarkaas xaqiiqsaday xoogaa yar waxaan mooday inaan nafis dareemayey ileen wixii nagula cabsiinayey waaba dhaceene balse weli walaac baan dareemayaa waxaa aadka ii dhibaya ayaa ahaa cadowga oo dega ceelbuur iyo coosweyne oo warbaahinta gaaladu dhahayeen waa ciidan barkulan ah oo garbasiman ah hal jihana beegsan doona ninkii gaalka ahaa ee dhuusamarab ka yidhi bisha tobanaad laysla gaari maa oo labadaasi magaalo waan qabsanaynaa warkiisa inuu u rumoobo ayaa aad ii dhibayey maalinkaas waxay ahayd shan iyo labaatankii ogosto laba kun saddex iyo labaatan warbaahinada qaar ayaa tabinayey dagaalkii goojacadde ee laasacaanood oo somalilan lagu jebiyey laakiin aniga waxaas iguma socon ee arrinta ceelbuur iyo duulaanka cadowga ee galhareeri ayaa igu taagnaa salaaddii maqhrib kadib ayaan qaatay go'aan ah inaan dagaalkaas uga qayb qaato hubka muslimiinta ee aan la loodin karin kaasi waa ducada awalba waan u ducayn jiray mujaahidiinta laakiin markan si ka duwan sidii hore ayaan qaatay waan xusuustaa salaaddii cishaha kadib ayaan gam'ay waxaan soo kacay saq dhexe habeenkii kolkaas ayaan u istaagay qiyaamuleyl waxaan xaadiriyey qalbigayga alla ayaan isku dhuldhigay dhowr jus oo qur-aanka ka mid ah ayaan ku tukaday waxaan duceeyey duco aan weligay duceyn waxaan habaaray gaalada habaar aanan weligay mid la mid ah habaarin waxaan sameeyey wax walba oo aan cibaadadaas ikhlaas uga dhigi karayay habeenkaasi adinkii ugu dambeeyey ee salaada fajarka ayaan qiyaamkii ku gaaray ducadeedii habeenkaas waxaa ka mid ah in alla halaago cadowga duulaanka ku ah labadan magaalo ceelbuur iyo galhareeri salaadii fajar ayaan isla qolkaygii ku tukaday maadaama aanan jamaaco aadin oo aan ahay qof dumar ah waagii waa baryey kadibna waan hurday maadaama aan xalay dhafray subaxaas shaqo ma lahayn hurdadii waxaan ka soo kacay abbaara saddex saac iyo soddon daqiiqo barqanimo salaatu duxo ayaan tukaday kadib ayaan soo qaatay moobaylkaygii markaan furay ayaan ku arkay khabarka weyn ee bishaaradii coos weyne waan rumaysan waayey layfkii idaacadda andalus ayaan dhegaystay dhammaan websaydyadii aan wararkooda ku xirnaa kuna kalsoonaa ayaa tebinaya wax aan la qiyaasi karin maalinkaasi tusaale somaali memo calamada redio andalus redio alfurqaan iyo kuwo kale oo badan ayaan ka xaqiijiyey farxad aan la qiyaasi karin ayaa isoo gashay jirkayga iyo shucuurkayga dhan waa isbeddelay wax aan sameeyo oo aan ka ahayn alxamdulilaah alxamdulilaah ayaan garan kari waayey qolkii aan deganaa ayaan ku dhex wareegaystaa ma jiro qof aan guushan kula nafisi karo oo ii dhow sababtoo ah meesha aan joogo waa wada miynaysan tahay yacnii cadow baa buuxo dadka dhan ee kugu dhow baad iska ilaalin subxaan allah waxaan qiyaasi waayey sidaan saacado ka hor u qalbi gubanayay iyo sida aan ahay saake oo ah sabti lix iyo labaatanka ogosto laba kun saddex iyo labaatan waxaan yaqiinsaday in rabbi uu aqbalay ducadeedii habeenkaas iyo ducadii kale ee kumanaanka muslimiinta ducadeedii coos weyne waxay ii ahayd maalinta keliya ee aan nifaaq ka waayay nafteyda sababtoo ah guusha muslimiinta ayaan ku farxay annagoo ka murugaysnaa guulihii ay gaaladu gaarayeen naf nifaaq loogama aamin qaba ee maalinkaas wuxuu ii ahaa maalin wax badan oo kheyr ah ii kulmeen farxadda ayaa ii hilmaamsiisay wax walba oo maalinkaas jadwalka iigu jiray marka laga reebo salaadaha rabbi ha barakeeya warbaahinta islaamiga ah ayaa iga sii haqabtirtay khasaaraha cadowga gaaray iyo faahfaahinta dagaalka saacado kadib waxaa soo yeeray in gaaladii ay ka carareen magaalada ceelbuur qoraalkan waxaan u soo qaatay in aan muujiyo wax yar oo ka mid ah dareenka muslimiinta dibadda jira ee la duuban walaalahooda mujaahidiinta ah waa hubaal inay jiraan dad badan oo iga kheyr badan oo iyana qaba dareenkan mid la mid ah qoraalka waan idinku dheereeyey ka raali noqda abwaan cabdiwaaxid gamaadiid meeris ka mid ah gebaygiisii gurmud baa wuxuu ahaa waxaan hadalka ku soo goynayaa ama ku soo gaabshay gaal iyo islaam baa wakhtigan laysku soo galayaaye talow diinta garab yaa u noqon laysu soo guray dumar haddii aynu nahay waa inaan doorkeena ka qayb qaadana halganka ka socda dunida gaar ahaan dalkeena ducada waa hubka ugu weyn ee aan kaga qayb qaadan karno naf iyo maal waa lama huraan jiilkii bedeli lahaa awowayaasheen dumarkii soo saari lahaa waa innaga waxaynu nahay lafdhabartii ummadda rabbihana waafajiyo towfiiqda la soco qormooyinka xiga insha allah waxaa qoray jamaad mooge wabillaahi towfiiq maqaalkaas aad maqlayseen oo inoo soo jeedinaya walaalkeen bashiir ayaa warkeeni saakay u dambeeyay tan iyo kulantideena dambe war kale intaynu ku kulmi doonno dhegeystayaal sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasirunaa nicma almawlaa wa nicma annasiir